salaad jaamac waa mahadsan tahay hillary clinton oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga ah ee dalka maraykanka ayaa maanta kusoo bandhigtay qorshaheedii dhaqaale ee ay ka dabacsan tahay afarta sano ee soo socoto sidii ay dalka uga maamuli lahayd waxaadna ka garan kartaa qorshaha dhaqaale ee halka lagu qabtay magaalada cleveland gobolka ohio in ay iyada ruux looga dan lahaa ohio oo kamid ah steedyada aad laysugu haysto oo ohio iyo pennsylvania iyo florida oo la yidhaahdo saddexda state oo go-aanka qofka madaxda noqon doona uu ka imaan doona ayay noqon doontaa ayay kusoo bandhigtay si ay ugu caddayso steedyadaas oo inta badan ay degan yihiin dadka working people yidhaha ama dadka shaqaalaha ah ay warshadaha iyo ka shaqeeya iyo beeraha intaba ay degan yihiin kusoo bandhigtay in ay damacsan tahay afarta sano soo socota dhaqaale u shaqeeya dadka shacabka oo dhan oo aan qolo yar u shaqayn inay abuuri doonto oo ay ballan qaaday in ay dhisi doonto ama ka shaqayn doonto waxaa la yidhahda infrastructure plan oo la dhisaayo jidadka iyo buundooyinka iyo tareenada aada loo horumarinayo dhaqaalaha si islamarkiiba uu hore ugu boodo la rabo in kharash badan la geliyo waa tahay qodobada aad dul martay oo dhan waxa ay isku hoos imaanayaan oo laga fiirin karaa dhowr qodob oo iyagana ku hoos jira kuwaas oo ay ka mid yihiin in ay sheegtay in aysan suurtagal ahayn runna ahayn in waxbarashada iyo dadka maraykanka ka gaari kara guulo ay tahay inay haystaan shahaado afar sano ah oo college iyo wixii ka sarreeyay iyadoo sheegtay in siyaabo kale oo fara badan lagu gaari karo oo ay ka mid yihiin iskuullada farsamada gacanta oo aad carabka ku dhufatay waxa ay sheegtay inay bilaa lacag ka dhigayso waxbarashada loo yaqaano community collegeka waxaana ay sharaxday sidii ay ku suurtagelin lahayd bal arrintaa faahfaahin naga sii walaal hadda sideedaba dalka maraykanka waxbarashada hooste ilaa sare sidaa la socoto waa lacag la-aan ha yeeshee jaamacaduhu waa lacag dad badan oo maraykan ah oo waxbarasho sare rabay ayaanay marna u suurtogelin inay jaamacadaha sare galaan arrimo dhaqaale awgood maantadan la joogo qofku si uu shaqo fiican u helo waxaa necessary ah ama qasab ku ah dadka maraykanka jooga iyo yurubba in ay at least haystaan shahaado jaamacadeed ama ha ugu horeyso labada sano hore ha ahaato ama afar sanaba ha ahaatee marka iyadu si ay u dhiirigeliso arrintaas oo ay dadka maraykanka ahi uga qaado dhalinyarada in ay aqoontooda sii wadan karaan iyagoon dhaqaale lagu xorin iy waxay lacag la-aan ka dhigtay labada sano waxaa la yidhahda community collegeka ama jaamacadda labada sano ee hore inay lacag la-aan tahay kadibna labada sano dambe aad jaamacadaha waaweyn qofku uu ku dhamaysan karo sida ay ku dhiibaysana ay aada uga hadashay oy tiri dadka maraykanka ah ee xoolaha badan haystee milyaneerada ama bilyaneerada ah ayaan maaragtay anigu canshuuraya on lacag ka qaadaya si aan wax ugu qabto dadka muxuu ahayte dhaqaalaha wax ka tari kara aqoonta dadka hore loo kor loogu qaadi karo isla markaasna waxa ay ka hadashay oo ay kiila ugu dambaysta ay sheegtay in ay qorshahaas ku keliyeed garay doonto ilaa toban milyan oo ah shaqo cusub ah halka ay tiri trump qorshihiisu waxay keeni doontaa ilaa three point four million jobs in halkaas ay ku lunto oo isagu qorshihiisu uu ku badan yahay inkastuu maalmo ka hor sheegay in waxa la yidhaahdo tax cap ama canshuurta oo la gooyo oo almost dadka haysta xoolaha badan
waxaa hadallada hillary clinton ka mid ahaa inay suurto gelinayso barnaamij caafimaad oo raqiisa oo dadka oo dhan ay ay helayaan lacagta lagu iibsado daawooyinkana ay dhimayso oo ay tahay daawooyinku inay raqiis noqdaan ma kula tahay arrintaas dhaqaale ahaan inay suurto gelin karto wax waa ka suurtagal in kulli haddii aan la helin inay wax ka gaarto arrintaas waxaana kugu daliil ah sideedaba kambaniyaasha daawooyinka sameeya ee dalka maraykanka intaanay daawooyinka samayn waxaan la yidhaahdo r n d ama research maaragtay and development waxaa la yidhahdo waxaa aada uga taageera sidii ay daawooyinka cusub usoo saari lahaayeen dowladda maraykan oo lacag badan ku dhiibta ha yeeshee marka daawooyinkaasi lasoo saaro kambayaashaas ay soo saaraan ilaa tobanka ilaa labaatanka sano oo hore lacag qaaliya ayay dadka maraykanka uga gadaan qof qolo kale oo daawadaas samaysan kartana ma jirto oo si monobolia ayay ku haystaan intooda badan waxay keentay taasi inay dadka maraykanka ah daawooyinka qaali looga galo oo laga yaabo daawo wadamada qaarkood yurub iyo canada ka joogta labaatan dollar ama toban dollar in dadka maraykanka sideetan ilaa boqol dollar laga taas ayay aada uga hadashay oo ay tiri ma suurtageli karto in dadka maraykanka ah lagu qaaliyo daawooyinka sidaasoo kale waxa ay aada uga hadashay in daawooyinka pharmaceutical companiesca daawooyinka ay sameeyaan iyo insurance companiesku ay dadka ku qasbaan qaarkood inay ay keento inay daawada gadan waayaan oo qaali ku noqoto waxay aada uga hadashay daawada hadda cusub lasoo saaray ee hepatitis cudurkan beerka ee hepatitiska la yidhaha lagu daweeyo oo aada qaali u ah dalka maraykanka iyagoona ay soo saareen wadamo kale oo yurub iyo canadana ay daawadaas ay nus maar ka raqiisan tahay qiimaha inta ka joogta nuskeed ay ay ay joogto